dadweyne tiro badan oo u badan dad ka soo jeeda dalka itoobiya ayaa maanta la isugu geeyay xarunta laanta socdaalka somalilan ee ku leedahay magaalada hargeysa inkastoo dadkan qaarkood laga soo qabqabtay magaalooyinka haddana taliyaha laanta socdaalka somalilan maxamed cali yuusuf oo aan wax ka weydiiyey waxa uu sheegay in dadkaasi ay yihiin kuwo dalbaday in iyagu si tabaruca uga baxaan somalilan iyaguna ay ka caawinayaan waktigii loo qabtay markuu dhammaado ayaa dawladdu gacanta ku dhigi doontaa wixii dambe ay qasab kaga saari kartaa ama ganaaxi doontaa ama sida xeerka socdaalka somalilan dhigayo cidii muddo dhaaf ku yahay sharcigiisu tallaabo ka qaadi doon dalkan maanta waxa weeye dadkii jilicsanaaya doonaya inay iskood u baxaan in meel layskugu ururiyo taasaa maanta dhacday cid allaaliyo ciddaan sharci dalkan ku joogin oo dhan isku dhafan ilaa saddex boqol iyo siddeetan weye imika inta la hubo hadda hadda waxa weeye inta ka dhacday xarunta waxa weeye magaala madaxda ayaa dadkii doonayay inay iskood u baxaan ay iskugu yimaadeen si ay hadda gobolada kale markaasi ka bilaabi doon si loo arko dadku inay iskood u baxayeen inta ka horeysa koob iyo soddonka bisha january geesta kale wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladdu mastaafurin doonto dadka aan sharciga ku joogin somalilan islamarkaana ay ogolaan doonin in qof ajaanib ah dalka ku jooga sharci darro marka waxaanu mar labaad u baahinaynaa shacabka iyo dadka ajaanibkaaba in arrintaasu ay fulayso bisha kowdeeda cidda loogu yimaado iyadoo ama aan sharci lahayn ama aan ka baxin waddanka waxay la kulmaysaa dhib badan sidaa owgeed waxaanu halkan jecel inaanu dadka u sheegno cid kasta oo waddankan joogtaa ama waa inay sharci ku joogtaa sharcina ku soo gashaa ama waa inay ka baxdaa waxaanu dadweynaha ogeysanaynaa cid kasta oo lagu qabto iyadoo gacan siinaysa si sharci darra ah ama qof aan dalka sharci ku joogin ama sharci ku soo gelin inuu mutaysan doono xadhig waxaana la horgeyn doonaa sharciga sidoo kale waxaa wasiirku sheegay in kaarka aqoonsiga somalilan hadda kadib la bixin doono lacag si loo qaato sidaasi darteed waxuu bulshada u soo jeediyey inay qaataan waxaan ugu baaqaynaa dadka reer somalilan ee aan weli qaadan kaarhka dhalashada inay si deg dega u qaataan si ay uga nabad galaan dhibaatada kaga iman karta hadhow marka dadka la kontaroolayo hadday tahay jakbondiyada hadday tahay magaalada hadday tahay marka la soo geliyo marka waddanka laga baxayo si aanay dhibaatada ula kulmin oo kaarhkaas uu ku xidhmi doono wax kastoo adeegga bulshada ay dadku u baahdaan kaarhkana wuxuu doqon doonaa muddo dhow ka bacdi lacag iminkase waxaa loo fududeyo dowladdu u fududaysay in dadku ay ku helaan maadaama markii horeyse uu yahay si bilaasha amarkan ay soo saartay xukuumadda somalilan ee ay ugu qabatay dadka ajaanibka inay somalilan kaga baxaan muddo soddon maalmood ah ayaa la filaya inuu si rasmiya u dhaqangalo kowda bisha labaad ee sanadkan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa